asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat aad ya aad baan walaalayaal idiin salaamayaa meel aliya meesha daafaha dunida aad iga dhegaysanaysaan waayahay kusoo dhawaada saison one episode tregi aan kaga hadlayno saisonka maalintii hore waxaan idiin sameeyey episodekii ku saabsanaa planka episodeka episode dhisan aad u samaysatid iyo maxaan ku rahdaa waxyaalo kale aanad u iloobin oo muhiima episodekaaga markaaba waxaan ka sameeyey p d f aad kasoo dowladgaraysanaysid somali podcastcom oo waa free waayahay maanta saisonyada maxaa loo sameynayaa saison maad aragteen podcastyo leh saison one saison two saison three maxaa looga faa-iideysta maxaa loo sameeyaa podcast miyaad u baahan tahay maxaa loo sameeyaa saison miyaad u baahan tahay inaad sameysid saisonyaal episodeka baan isku dayayaa inaan kaga jawaabo horta saisonyada walaalayaal waynu garanaynaa waxaynu ku garanaynaa netflix iyo dee musalsalada aynu daawano amba aynu daawan jirnay waxaa jira haddii aad daawatay breaking bad game of throne desperate hoses waxaan ku leeyahay markay saisonku sida ay u dham waxaad isweydiin jirnay inankii ninkii miyaa la dilay gabadhii ayay guursatay waxaynu kaga hadalnaa faamiliga waxaynu kaga hadalnaa baraha bulshada asxaabta mar cid walbaba fikir bay ka qabtaa anuu u malayn maayo inukaasi soo noqon doono amba waxaa la bedelay acteerkii amba waxaan ku leeyahay marka waxay waxay nagu abuuraan amba hollywood nagu abuuraa inaynu sugno oo imaginationkeena aynu furno maad aragtay saasoo kale ayaa loo sugaa saisonyada podcastka maxay kale kaa caawinaysaa in saison aad u samaysid podcastkaaga matalan waxaad soddon episode ayaad ku bilowday podcastkaaga oo kaga hadashay only business business oo qura ayaad kaga hadashay dee bili-aadanna waa tahay waxaad is leedahay wax kalean jeclaan lahay inaan kaga hadla laakiin podcastkayga wuxuu ku xidhanahay business ko dhageystayaashayduna waxay u barteen business marka waxay noqon karaysaa in dadka aad u sheegtid inaad saison aad bilaaweysid oo wax kale aad kaga hadli karaysid saisonka waxaad u isticmaali karaysaa saisonyada si kategoriyaal ah oo kale kategoriga maanta aad intii hore aad kaga hadlaysay waxay ahayd businesska okay imika saison haddaad bilaawdid waxaad kaga hadli karaysaa filimadaad haddii aad rabtid maad aragtay amba waxaad kaga hadlaysaa faamiliga amba waxaad kaga hadlaysaa heesooyin amba sidaad doontid ayaad saisonka laga kale aad aad u isticmaalaysaa saisonyada waxay ku noqonaysaa in dee wax badanna ay kuu furmaan runtii saisonyadu waxay kaa caawinayaan in kolba tematicad soo hadal qaadid saisonkii saddexaad waxaan kaga hadlayay qoyska saisonkii afraad waxaan kaga hadlayay waxbarashada saisonkii shanaad waxaan kaga hadlayay caafimaadka nacam wax badan bay ay kaa caawinayaan saisonyadu waxaa loo isticmaali karayaa si categoria runtii saisonyadu ina nacam inaad u eegtid xitaa sida youtube oo kale haddii aad channel youtube aad leedahay waad garanaysaa waxaa la isticmaalaa waxaa loo yaqaano playlist youtube playlist buu isticmaalaa saisonyaal ma isticmaalo waxay keenaysaa in qofkii markuu video daawado youtube wuxuu u propose gareeyaa playlist ku saabsan qofka videoga daawaday videogu waxay ahayd hadday playlist ay ku jirtay playlistkaasi ayuu u propose gareeya amba tusaa uu ka iraahdaa playlist baa jirta daawada marka dadkuna playlistkaasi hadday jecel yihiin oo shaneelka oo dhan waxaad kaga hadlaysideen wax badan ka khuseynin laakiin ay u imaadeen playlistkaasi marka playlistkaasi aad kaga hadlaysay matalan mooy filimada hindida marka filimada hindida haddii saison aad ka samaysid dee intaasay dhegaysanayaan maad aragtay haddii qof kale imaado podcastkaaga oo uu jeclaysto saison aad kaga hadlaysay runtii mooye gaariyada dee gaariyadu ayuunbuu dhegaysanayaa maad aragtay nacam waxyaalo saasoo kale sida playlistyada youtube aad u aragtid saisonyada qofku markuu shanelkiisa uu ku sameeyo playlist de playlistyadaasi qof walbaba qasab maaha inuu videoyadoo dhan daawado playlista isagu uu jeclaystay ee isaga khuseysa ay waqtigaasi u muhiima ayuu ku jiidaya marka episodada oo dhan ayuu daawanaya amba videoyada oo dhan buu daawanaya sababtoo waa wax isaga uu jeclaystay amba iyadu jeclaysatay marka intaasi ayuu kusoo koobnaanayaa intaasi ayuu daawanayaa laakiin nacam uu jeclaysta intaasi intaas ayuu daawan doonaa hadii de gebiga hadii playlist aad sameyn youtube aad garanaysaa oo dee videodaada oo dhan ay wada yaalaan qofkii uu ku wareerayaa uu ku khalkhalayaa shanelkaaga garan maayo episodyadii kale ee aad kaga hadlaysay filimada hindida halkay ku jiraan waynu doon doonaa qofku waqti bay ku qaadanaysaa laakiin playlist markaad u samaysid waad garanaysaa walaalo wax walba filimada hindida khuseeya playlistaasay ku jiraan playlistkaasi daawo lagana lagamana yaabo inuu qofku dee playlistkaasi uu dhammaysto sababtoo wax aada ugu jecel yahay seesooyadana sidaasoo kale unu isticmaal waxaad u isticmaalaysaa si kategoriyaal oo kale oo qofkii uu filimada hindiduunaad u jecel yahay de seesongaasi filimada hindida unaad kaga hadlaysay seesonkaasi uun uu dhagaysto kii ugu horreeyay ilaa ebisodkii ugu dambeysay ugu dambeeyey u dhammaysto saasaa loo isticmaali karayaa seesonyada maxayna keenaysaa weliba seesonyaal haddii aad samaysid waad garanaysaa walaalayaal hollywood waxayna ku waalaan trailer markaad intaad ku sugaysid maxaanku irahdaye ku sugsiinaysid dhagaystayaashaada next season waxaad samayn karaysaa in barahaaga bulshada ay ku noqdaan xageysiis meedhan runtii barahaaga bulshada facebookkaaga waxaad dhigi karaysaa sawiro adigoo diyaarinaya maxaanku irahdaye next season si dadkuna ay ku iloobin wakhtigaasi ad ku jiitay haddii aada saison dhexdooda aada istiri waxaan qaadanayaa saddex toddobaad amba bil amba laba bilood wakhtigaasi inay dhagaystayaashaadu ay ku iloobaana maaha waa in communication aad ku samaysid podcastkaaga intaad ka maqan tahay baraha bulshada aad isticmaashid oo diraadid waanigan waxaan soo diyaarinayaa next saison cajiiba oo runtii dee nacam sidooda uun sida maxaanku irahdaye actooraduna aad u isticmaashid trailerna aada u dhigtid maxaanku irahdaye videodaada youtube aad tiraadid maxaanku irahdaye runtii saisongan waa saison cajiiba iyaguba ay noo soo sheegeen waxaad aragteen ninkii musalsalka sameynayay oo interview laga soo qaaday oo kule saisongan waxyaaladaanu isticmaalnay kamaradaanu isticmaalnay iyo efspeciogaanu isticmaalnay waa cajiib waxa next level baanu gaarsiinayna maxaanku irahdaa musalsalada si fiican baa loo duubay si fiican weeyaan cajiib waxa dhacaya dadkuma ogawa nacam waxaad ku abuuraysaa waxda dadku aada iyo aaday u sugi doonaan maad aragtay saasoo kale ayaad u isticmaalaysaa barahaaga bulshada intaad ka maqan tahay podcastkaaga oo wax kale idinka iloobay seisonyada marka aada samaynaysaan matalan waxaad podcastkaagu wuxuu ku saabsanahay maxaanku iraha familiga marka waxaad samayn karaysaa saisonyo saisonka matalan ugu horeysa waxay noqonaysaa maxaanku irahdaye waalidiinta markaa saisonka ugu horeysa waalidiinta markay noqoto saisonka labaad waxaad u boodaysaa caruurta saisonka saddexaad waxaad u boodaysaa iskoolka saisonka afraad waxaad kaga hadli doontaa caafimaadka iyo maxaan ku rahdaye hobigii maxaan ku rahdaa waxyaalada ay ku socdaan maad aragtay fasaxii loo galo amba weekendkii ay sameeyaan qoysku amba familigu waxaasoo kale ayaad kaga hadli karaysaa caafimaadka iskoolka educationka waxbarashada lamaanaha amba qoyska nacam su category oo kale timekaagii ugu weynaa ee podcastku waa familiga marka saisonyadu waxay ku noqon karayaan su category waxa weyaan categoriga marka familiga sidaa loo qayqaybiyo ayay ku noqon karaysaa saisonyadu si marna saison uga hadashid waalidiinta saisona caruurta saisona caafimaadka caruurta amba saisona caafimaadka waalidiinta amba dee maxaanku irahda waxbarashada amba fasaxa amba sidaasoo kale aad su categoriay ku noqon karaysaa haddii aad rabidna intaad su categori intaad u isticmaali laheyd aad u isticmaashid si wax guud si si weyn categori weyn aad u geshid categori kale familigaba aanad ka hadlin aad iska geshid heesaha maad aragta saasoo kalena waad u isticmaali karaysaa adigu u eegun sida playlistka youtube mar walba isdhay qofku markuu imaado wuu inuu gartaa saisonyada iyo wuxuu isagu uu rabo inuu dhagaysto saasaad u isticmaali karaysaa haddii aad ebisodyada sidaa un aad u duubtid qofku ku dhex qalqalaya episod buu jeclaystay laakiin wuxuu doonaya inuu waxyaalo kale ka dhagaysta episodkaasi laakiin mid quraad duubtay oo saison male markaa waxay noqon karaysaa runtii anay dhibaato waktina dadka markaad bilaawaysid saisonna waa inaad u sheegtin inta episod ay ku kooban tahay ku dhex jira saisongaaga haddii ay shan episod tahay shan episod dheh haddii labaatan episod ay tahay labaatan episod dheh marka intaasi marka ay dhammaato ay wakhti aad qaadatid maxaad samaynaysaa wakhtigaasi dee waa aniga kuu sheegay waxa weeyaan communicationka aad event kaga dhigaysid aad facebook aad soo dhigaysid sawirada aad youtube aad soo dhigaysid videoyaal xayeysiinaya maxaan ku rahdaye podcastkaaga oo amba inaad wakhti runtii wakhti aada u qaadatid in saison soo socota aad ka shaqaysid ebisodyada aad sii duubtid maxaan ku rahdaa sawirada aad kasii shaqaysid waqti aad u qaadisid ebisodyadaada taytaladaada si fiican aad usii qoritid maxaan ku rahdaa descriptionka ebisodyadaada aad si fiican uga sii shaqaysid waxay keenaysaa inaanad ku noqon stress inuunu kugu dhicin maxaan kaga hadlaa episodekayga weliba haddii aad samaysid episode episode episodadaadu ay soo baxaan si toddobaad walba marka waxaa kugu dhici karaya stress aad isleedahay maxaan kaga hadlaa episodeka toddobaadka dambe maxaan kaga hadlaa maxaan kaga hadlaa haddii aad degdegtidna inay inuu noqonayo episode runtii aad korun aad u samaysay aana dee si fiican aad uga soo shaqayn marka waxay kaa caawinayaan in waqtigaasi aad post ku jiiday podcastkaaga aad fasax aad siisay podcastkaaga in waqtigaasi aad ka faa-iidaysatid buugiya qalintaad soo qorotid aadaad ku qoratid taytaladaada aad sheekada iyo waxaad kaga hadlaysay aad sii samaysatid sawirada aad sii doodoonatid aad sii dhigtid serverkaaga episodekii aad duubtay musiga si fiican aad u dooratid haddii aad music aad dhigtid episodyadaada taytalada descriptionka wax walba intaad sii diyaarsatid adigoo diyaara iyo communicationkii maxaan ku rahdaa xayeysiis cajiib aad u samaysa next next season dee markaasi la bilaabo maxaa waxa marketingka markaa waxaa la yidhahdaa efidatont dadkii maadaamu ay sugeen ay sugeen ee sawiradii youtube ay ka daawadeen ee videoyadaadiin aad kusii sugsiisay maxaan ku rahdaa iyo episode weliba taytaladii haddii aad rabtid waad lasii qaybsan karaysaa dadka youtube baad kala sii qaybsan karaysaa dadka episodeka next season episodada taytaladooda ayaan idin sheegayaa maxaan ku rahdaa waa season cajiibaan kusoo farayareystay waxaa idiin soo wadaa wax dhaca sida hollywood baa tahay walaalo productorkii qofkii sameeyey maxaan ku iraahdayey artist qofkiisa qaaday sawirada qofkii wax walbaa tahay marka iyaguba siday isku xayeysiiyaan ee netflix u xayeysiiyo seasonyadiisa adiguna sidaa youtubena isku xayeysi maxaan ku irahdaa facebookna sawirada soo dhig waxyaalo cusub soo dhig si ay dadku ku iloobin maadaamo dee aad fasax waqtigaasi uu ku jiro podcastkaagu nacam waxaad xitaa soo dhigi karaysaa bonusyaal youtube aad soo duubtay ayaad dhigi karaysaa maxaan ku rahdaa facebookkaaga si dadku ay igu sugaan laakiin waqti badan xalka yeynay kaa qaadan si aad runtii aad si fiican aad u dhiistid haddii kalena runtii waxaad oran karaysaa simanay haddaan boos ku jiro podcastkayga anigu fasax baan gelayaa sidan si maahay qof walbaba ikhtiyaarkiisa laakiin waxaan islahaa u sheeg sida looga faa'iideysan karayo runtii saisonyada marka saisonyadu dee iyoad garanaysaan sida net youtube markaad doonaysid waxay dee playlist buu kusoo saarayaa wixii aad rabtay oo only wixii aad rabtay ku saabsan taasna waa cajiib sidaasoo kale un u isticmaal saisonyada netflix waad garanaysaan waxaad iibsanaysaa saisonyada netflixna kama duwana spotify spotify wuxuu doonayaa inuu noqdo ka ugu weynay podcastyada haya marka haddii isagu uu ku dayanayo netflix dee waabaad garanaysaa podcastkaaga waxa ka maqan spotify wuxuu doonayaa sidaasoo kale saisonyada haddii la doondoono matalan soomaali caafimaad in playlisyadu ay soo baxaan marka saasaad u isticmaali karaysaa ka bacdiina dee dadku waxay sameeyaan inay saisonyada iibiyaan saisonyada waad iibin karaysaa laakiin taasoo faahfaahisan aba taasoo dee si fiican aan uga hadlayo episodeka la iraahdo aadiin soo diyaariyay episode la iraahdo sidee lacag looga sameeyaa podcastka ayuu ku jiraa marka waxaan ku leeyahay iminkaba like ku jiid subscribe garaysa podcastka haddii kale wax badan baa ku dhaafi doonaa marka aan bilaaway saisongan waxaan idiin sheegay inta episode ay noqon doonto episodedan saisongan ka bacdi waxaan geli doonaa fasax eedee meel dheer ma joogee heedhe arrimahayga gaarka un baan ku saabsanaanayaa waqtigaasi haddaanan idinku wareerin day maxaan ku irahdaa xayeysiis facebook iyo xayeysiis youtube laakiin sida loo isticmaalo weeyaan saisonyadaasi saisonyada saisonku markay bilaabmato saison saison two saison three taa doontid laakiin episodeka ugu horeeya inaad dhegeystayaal badan aad heshid maadaama dee xayeysiis aad samaysay oo event aad ka dhigtay waqtigay soo galay xitaa waxaa dad baaba jira sameeya next saison d mois toban cisho d mois afar cisho d mois maxaan ku irahdayey maalintii uu soo baxayey afar cisho ka hadhay laba cishaa ka hadhay saacad baa ka hadhay saasoo kale sida saisonyada oo kale walaalayaal isticmaala sida musalsalada oo kale u isticmaala ee netflix runtii aad wax badan baad ka faa'iideysan doontaan marka marka laguu sii sheego saisonku intay tahay dee kaban iyo intaa a joogsanayo anigu waxyaalo badan baan ka ka faa-iideysan doonaa marka aan joojiyo waxaan malaynayaa afar toddobaadanba bil waa iskaasoo ah bil aan joojin doono podcastka wakhtigaasina waxaan sameynayaa project kale oo aan ka shaqeynayaa maxaan ku irahdaye website-ka somali podcasts com iyo channelkayga youtube iyo barahayga bulshadooda facebookgaygii beri horaaba iigu dambeysay marka facebookgaygana inaan ka shaqeeyo podcastka waa u muhiim baraha bulshada marka barahayga bulsho inaan aan koraan u qaado oo aan kordhiyo wakhtigaasi ayaan ka faa-iideysan doonaa iyo inaan idiin soo diyaariyo next maxaan ku irahdaye season waxaana idinka iloobay dadka waxaa jira maxaan ku irahdaye wakhtiga saasoo kale saas waxaad uga faa-iideysan karaysaa laba saison dhexdooda inaad project kale aada samaysid ayaad sameyn karaysaa sida imikaba aan kuu sheegay project kale inaad geshid waxyaalo kale aada sugaysay oo markii boos aad ku jiiday iyagaba inaad markaasi dib aada u geshid dib aada ugu hawlanaatid waxyaaladaasi aad samaysatid wakhtigaasi ayuu kuu fududeynayaa in laba saison dhexdooda aad samaysid boos marka dadkuna markaad soo noqotid dee adigoo waxyaaladaadii kale soo dhameeyey ayaad imanaysaa markaa sida runtii waa si fiican waxaa jira inaad saisongaagu marka ay dhammaanayso haddee dadka kugu xidhan aada weydiinaysid saisonga labaad amba saisonga saddexaad maxaad rabtaan inaanu ka wada hadalno maxaad rabtaan inaan idinka sheekeeyo marka haddii ay shan qof ku yiraahdaan walaala caruurta amba qoyska nooga sheekee toban qof ay ku yiraahdaan filimada labaatan qofna ku wejiyaan businesska dee walaal sida loo kala badanahay un weeyaan markaa dee saisongaaga ku xigta haddii aad dadkaad la wadaagtay oo aad weydiisay maxaad doonaysaan oo dadkii ugu badnaa ay doorteen business dee businesskunbaad ka hadli doontaa maad aragtay saana waa loo isticmaali karaya way jirtaa marka dee businesskunbay noqon doontaa next episode taasna markay dhammaato dadkaaad weydiisin maxaad rabtaan ay inta ugu badan ee dhegeystayaashaad way kugu jawaabaan filimada dee filimadunbaad geli doontaa nacam sidaasina waad u isticmaali karaysaa runtii taasina dee xidhiidh aada iyo aada u weyn oo u fiican ayay ku abuurtaa podcastka iyo dhegeystayaasha haddii aad weydiisid oo bulsho badan kugu xidhan tahay oo dhegeystayaal badan aad leedahay sidaasoo kale aad u isticmaalaysaa maxaan ku rahdaa seisonyada maxaad rabtaan inaan ka hadlo seisonka kale maxaad doonaysaan inaan idinka idinka hadlo maxaad doonaysaan inaan wada ka wada hadalno ka wada sheekeysano markaa dee commentyada amba voice message amba sidaad rabtid ayay kugu soo jawaabayaan inta dooratay inta ugu badan baad qaadanaysaa nekaasna wakhtigaasina aada uga ka shaqeynaysaa saisonkaaga xayeysiis iyo communication iyo wax walbaba aada u samaysid marketing dhan aada u samaysid podcastkaaga next season dee waxaan ku leehay wax walbaba waa diyaar kabacdina dee mustaqbalkana saisonyadaasi waad iibin karaysaa laakiin waxaan idinka diyaariyay episode waxba idinka sheegi maayo maanta episodeka la iraahda sidii lacag looga sameeyaa podcastka ayaan idinku sheegi doonaa idinku faahfaahin doonaa runtii wax badan waayahay episodekan haddii aad ka heshay laagta igu sheeg application walba aad isticmaalaysidba iyo meel iyo meeshaad ka dhegaysanaysid haday tahay somali podcast com haday tahay oncor haday tahay spotify haday tahay overcast haday tahay mid kale amba google podcast sidaad doontid liketa ku jiid haddii dee aada rabtid in runtii episodekan aad istiri waa cajiibo waxaan ku leeyahay kaala arago aada isleedahay waxaan la wadaagi doonaa asxaabta dee anigu waxba kama qabo waad u diri karaysaa haddaanad garanayn runtii podcastkana waxaan ku leeyahay kusoo dhawow oo subscribe garayso next episode walaalayaa next episode maxaynu ka hadlaynaa bodkasti waxaa jira keligiya aad tahay sida anigoo kale de keligay baan ahay bodkasti waxaa jira groupa oo asxaab isla wada sameynayaan oo isla wada wadaagayaan barnaamijka amba podcastka oo codka iyo waxyaaladaas oo dhan isku dhiidhiibayaan iyo maxaan ku irahdaa podcastyo oo maxaa la iraha host guest amba dee martiqaad leh markaa dad baad u yeedhaysaa dadkaasi baad wareysanaysaa amba kula wadaagaya wakhtigaasi episodekaasi amba waraysi aad ka qaadid amba ay kula xilligaasi ay kula wadaagaan oo kolba qof aad u yeedhid episode walba markaa saddexdaasiba waxay leeyihiin saddexdooduba dee faa-iidooyin iyo waxay leeyihiin limit bade wax limit ha limit oo kale marka faa-iidada ay leeyihiin iyo limitka ay leeyihiin ayaanu eegaynaa next episode waxa weeyaan episode cajiibaad ka faa-iideysan doontaan markaa ku xirnaada baan idin leeyahay aada iyo aad baan idin salaamaya waxaana rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa-iideen horta intan aan sameeyey ilaayo saison trega ma episode trega saisongan aada iyo aad baan idiin soo salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat